magaalada baydhabo xarun ku meel gaar u ah dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxaa maalmahani ku soo qulqulayay musharaxiin ay isugu jira kuwa doonaya xildhibaanada cusub ee dowladda federaalk soomaaliya iyo musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee dowladda soomaaliya ayaa waxaa si aada loo adkeeyey ammaanka magaalada baydhabo iyo deegaanada kale ee ku soo dhow kusimaha madaxweynaha ahna wasiirka beeraha iyo waraabka ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya maxamed xasan fiqi ayaa waxa uu la hadlay laamaha ammaanka baydhabo iyo musharaxiinta imaanaya magaalada inay gacan ka geystaan sugidda ammaanka waxaana uu si gaara ula hadlay musharaxiinta inay ammaanka magaalada baydhabo aysan qalqalgelinin dhanka kale kusimaha madaxweynaha ahna wasiirka beeraha iyo waraabka ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya maxamed xasan fiqi ayaa waxa uu baaq u jeediyey saraakiisha kala duwan ee ciidamada booliska gaarka ah iyo ciidamada nabad sugidda koonfur galbeed inay si aad ah ay u sugaan ammaanka goobaha ay ka dhici doonaan doorashooyinka xildhibaanada cusub ee mateli doona dowladda federaalk soomaaliya ee la filayo in la dhiso dabayaaqada sanadkani ee labada kun lix iyo tobanka sugidda amniga ee degmadan baydhabo oo ah magaalo madaxda kumeel gaarka ee maamulka koonfur galbeed oo ay erga badan iyo musharaxiin badan kusoo biireen si micnaha amnigeeda loo adkeeyo loo dardargeliyo musharaxiinta waa in ay ka qayb qaataan sugidda amniga xilliga doorashooyinka musharaxiinta ku sifowda xilliga qalqalgelinta amniga dowladda koonfur galbeed soomaaliya waxay ka qaadaysaa tallaabo sharciga waafaqsan ee ciidamada amniga iyo saraakiisha waxaa la farayaa in ay goobahooda ku ekaadaan ilaa aan ka ahayn ciidanka loogu talagalay sugidda amniga magaalada ciidamada joogo ha noqdaano qolada booliska cusub ha noqdaano ciidamada militariga waxaa la farayaa inay dib ugu laabtaan ee goobaha ay ku sugan yihiin ay ku sugnaadaan ee maamulka koonfur galbeed siida cali muuse maxamed radio risala magaalada baydhabo